gacanta saas istaabka waxaan kugu dhaarinayaa dhaartiidii stooriga ahayd ee qodobka sagaashan iyo lix ee dastuurkeena cusub uu sheegayo hadallada waad iga daba odhanaysaa mudane madaxweyne waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto si daacad ah si daacad ah oo danta dalka oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla wabilaahi towfiiq mudane madaxweyne auguulyo aan ku aguuriyeynayaa